جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka ramadaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo jeediyey kelimad ku saabsan duqeymaha maraykanka ee yeman sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska kooxda ridada soomaaliya oo toddobaadkan lagu qarxiyey muqdisho iyo askar murtadiin iyo saliibiyiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay n f d iyo koonfurta soomaaliya qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxa maamulka ashahadalla dirirka somalilan murtad cabdiraxmaan ciro oo safiir u magacaabay deegaanada yahuudu xooga ku haystaan siyaasiyiinta mucaaradka ridada oo ku dhawaaqay inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey iyaga iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte konton iyo shan arday oo baratay tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xaflad ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga ah hiiraan waxaad barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan kalimaad laga jeediyey xafladdaasi qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna caawa aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa jeediyey kelimad ku saabsan duqeymaha maraykanka ee yeman warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa suheyb cabdulaahi mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa baahisay kelimad maqal ah oo uu jeedinayo mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya jamaacadda ansaaru shareeca wuxuuna kaga hadlayaa siraaca soo jireenka ah ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka kelimadan oo ciwaan looga dhigay isdultaa ku saabsan duqaymaha maraykanka uu ka geysanayo yemen ayuu sheekh abixasan al haashimi kaga hadlayaa mawaadiic dhowr ah oo ugu horeeyo sabirsiin ku wajahan ummadda muslimka ah qaas ahaan gaashaanqaadkooda mujaahidiinta الحمد لله القائل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله القائل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تستمر جرائم أعداء الإسلام المرتكبة بحق أهلنا في شتى أنحاء المعمورة ولا نزال نراقب بقلوب تمتلئ بالغيرة والنصرة لإخواننا المسلمين في تركستان الشرقية لما ترتكبه الحكومة الصينية الملحدة الكافرة بحقهم حتى وصل بهم الحال بعد الاضطهاد والقتل والتعذيب إلى منعهم من إقامة شعائرهم الدينية وإجبارهم للإفطار في نهار رمضان وقتل علمائهم ودعاتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا نزال نرقب بهمة المتشوق لساحات الوغى haddaba dembiyada ay geysanayaan cadowga islaamka ee ka dhanka ah walaalaheena ku sugan daafaha kala duwan ee dunida ayaa ah kuwa weli sii socdaa quluubta muslimiinta ayaana waxaa buuxla afiyada maqashada iyo hilowga u heelinta ah walaalahooda ku sugan turkistaanta bari iyagoo halkaas kula kulmaya cadaadisa dil iyo tacadi ay ka dambayso dowladda shuuciga ah ee shiinaha waxaa laga mamnuucay inay gutaan cibaadooyinkooda diineed iyada oo loo khasbay inay afuraan bisha barakaysan ee ramadaan taasoo ay u sii dheer tahay leynta culimmada tan ayaa imaanaysa xilli indhaha caalamku ay ku sii jeedaan xaaladda walaalaheenna ku sugan khaza oo weli ku socdaan weeraro iyo tacadiyo joogto ah isla markaana ay u geysanayaan yuhuudda xaaqidiinta ah oo garab iyo taakulo ka helaya maraykanka hase ahaatee waxaan mar weliba niyadda ku haynaa inuu nasrigu dhow yahay xilli ay ummaddu daafaha dunida habeen iyo maalin kula kulmayso jariimooyinka cadowga dhulka iimaanka iyo xikmadda ayaa sidoo kale ka badbaadin dembiyada ay geysanayaan cadowga islaamka kuwaas oo sannado badan ku xadgudbayay hawada dhulkan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka waxayna marar badan duqeymo laayaan ah la beegsadeen dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkan barakaysan haddaba waxaan arrimahan ku samaynaynaa isdurtaag kooban marka koowaad walaalaheenna mujaahidiinta ah waxaan inii soo gudbinaynaa annagoo u aragna faan iyo sharafa warka ku saabsan sar oo kaca koox ka mid ah walaalaheenna iyo wiilasheenna kuwaas oo ilaahay ku karaameeyey inay ku sugnaadaan jidkan inkastoo ay jiraan dhibaatooyin iyo imtixaanno adag ah way samreen oo ku dadaaleen kor u qaadista kelmadda allaah si diintu u noqoto mid dhammaanteed ilaahay u gaar ah ilaa uu allaah ugu dambeyn ugu soo gebagabeeyey shahaadada jidkiisa sidaan u malaynayno alla ayaa naga ogay waxay ahaayeen kuwo soo jeedo aan dib u laabasho ku jirin waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka aqbalo dhammaantood shahaadada darajooyinkoodana ka yeelo kuwa ugu sarreeya jannada firdowsa kana dhigo kuwa noo shafeeca annaga iyo heladoodaba maalinta qiyaame
وأن يجعلهم الله شفعاء لنا ولأهاليهم يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
dhanka kale wuxuu mas-uulkan kelimadiisa ku soo hadalqaaday khilaafka xooggan ee soo kala dhex galay dowladaha reer galbeedka kuwaasoo haatan qarka u saaran inay ku kala tagaan ilaalinta waxay ugu yeeri jireen nidaamka caalamiga ah wuxuuna sidoo kale sheikhu fariin adag u diray dhallinyarada muslimiinta isagoo ugu baaqay inay kor u qaadaan aqoontooda maadiga ah si ay ugu anfacaan ummadooda ثانيا إلى شباب الأمة التواقين نصرة دينهم وإخوانهم نقول لهم أعدوا أنفسكم وتعلموا ما تفيدون به أمتكم واحتسبوا ذلك عند الله قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
haddaba dembiyada ay geysanayaan cadowga islaamka ee ka dhanka ah walaalaheena ku sugan daafaha kala duwan ee dunida ayaa ah kuwa weli sii socda quluubta muslimiinta ayaana waxaa buuxlaafiyada maqashada iyo hilowga u heelinta walaalahooda ku sugan turkistaanta bari iyagoo halkaas kula kulmaya cadaadisa dil iyo tacadi ay ka dambayso dowladda shuuciga ah ee shiinaha waxaa laga mamnuucay inay gutaan cibaadooyinkooda diineed iyada oo loo khasbay inay afuraan bisha barakaysan ee ramadaan taasoo ay u sii dheer tahay leynta culimmada tan ayaa imaanaysa xilli indhaha caalamku ay ku sii jeedaan xaaladda walaalaheenna ku sugan khaza oo weli ku socdaan weeraro iyo tacadiyo joogto ah isla markaana ay u geysanayaan yuhuudda xaaqidiinta ah oo garab iyo taakulo ka helaya maraykanka hase ahaatee waxaan mar weliba niyadda ku haynaa inuu nasrigu dhow yahay xilli ay ummaddu daafaha dunida habeen iyo maalin kula kulmayso jariimooyinka cadowga dhulka iimaanka iyo xikmadda ayaa sidoo kale ka badbaadin dembiyada ay geysanayaan cadowga islaamka kuwaas oo sannado badan ku xadgudbayay hawada dhulkan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka waxayna marar badan duqeymo laayaan ah la beegsadeen dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkan barakaysan haddaba waxaan arrimahan ku samaynaynaa isdurtaag kooban marka koowaad walaalaheenna mujaahidiinta ah waxaan inii soo gudbinaynaa annagoo u aragna faan iyo sharafa warka ku saabsan sar oo kaca koox ka mid ah walaalaheenna iyo wiilasheenna kuwaas oo ilaahay ku karaameeyey inay ku sugnaadaan jidkan inkastoo ay jiraan dhibaatooyin iyo imtixaanno adag ah way samreen oo ku dadaaleen kor u qaadista kelmadda allaah si diintu u noqoto mid dhammaanteed ilaahay u gaar ah ilaa uu allaah ugu dambeyn ugu soo gebagabeeyey shahaadada jidkiisa sidaan u malaynayno alla ayaa naga ogay waxay ahaayeen kuwo soo jeedo aan dib u laabasho ku jirin waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka aqbalo dhammaantood shahaadada darajooyinkoodana ka yeelo kuwa ugu sarreeya jannada firdowsa kana dhiga kuwa noo shafeeca annaga iyo ehelladooddaba maalinta qiyaame jihaadka maanta wuxuu si gaar ah ugu baahan yahay cilmi iyo khabrado kala duwan ku dadaala meel kastoo aad joogtaan inaad ka barataan wax kastoo aad diintiinna ugu adeegi kartaan si aad u noqotaan kuwo diyaar u ah u gargaaridda walaalihiinna muslimiinta ah dhacdooyinka socda waxay inoogu bishaaraynayaan futuuxaad waaweyn oo u soo ifbaxaya ummadda islaamka bariga iyo galbeedkaba sidaas darteeda ahaada kuwa heegan u ah marxaladda soo socota maxaa yeelay waxaa sugnaaba waa nasriga ilaahey waxaa muuqda astaamo muujinaya hoosudhaca ku habsaday gaalada khilaafaadkoodii ayaa bannaanka u soo baxay iyagoo daaha ka rogayo falal foolxun oo ka baxsan akhlaaqda aadanaha falal uu xitaa shayddaanku la yaabo ka hor inta uusan aadamigu la fajicin waxaan tusaale u ah wixii ay soo saartay wasaaradda dulmiga ee isugu yeertay wasaaradda cadaaladda maraykanka kuwaas oo ku saabsan dukumiintiyada fadeexadda ee yahuudiga jeffrey wistin filashan ayaana kashifay siyaasiyiin iyo madax ka tirsan dowladaha reer galbeedka arrimahaasna ma aha waxaan ka ahayn bilowga burburka ilbaxnimada dhalanteedka ah التي هي عبارة عن حضارة من سراب يحسبه الظمآن ماء فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا waa hagaag sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska kooxda ridada soomaaliya oo toddobaadkan lagu qarxiyey muqdisho iyo askar murtadiin iyo saliibiyiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku dhagaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani aan ku bilowna xubinteenna howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen toddobaadkii tegey ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay sarkaal sare oo ka tirsan booliiska ridada soomaaliya qaraxa oo ka dhacay degmada shibis ayaa lala egtay gaari uu la socday jenaraal cabdirasaaq afgaduud waxaana soo gaaray dhaawac culus iyadoona goobta uu ku gubtay gaariga qaraxa lala egtay sidoo kale waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisin ay maleeshiya ka tirsan murtadiintu kaga sugan yihiin gudaha degmada afgooye hal askari oo murtad ah ayaana ku dhintay qaraxaasi isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu qarax la eegteen isbaaro maleeshiya ka tirsan murtadiinta u tiilay deegaanka shalambood ee hoostaga degmada markaa laba askari oo murtadiin ah ayaana ku dhintay qaraxaasi sidoo kale toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin degmada jannaale laba askari oo saliibiyiinta yuganda ah ayaa weerarka lagu dilay askari kale oo isla kuwa yuganda ahna waa lagu dhaawacay waxaana sidoo kale dhaawac ku noqday weerarkan laba askari oo murtadiin ah dhanka gaarese ee n f d waxay ciidamada mujaahidiintu qarax xooggan la eegteen kanayo ciidamo saliibiyiin kenyaan ah oo ka baxay xerada ciidamada kenya ee deegaanka dhaashooy ee hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya konayada qaraxa lala egtay ayaa biyo ka doontay deegaanka harboole oo isna hoos taga degmada faafi waxaana qaraxaasi uu si gaar ah u haleelay gaari booyad ah oo ay biyaha ku doonteen saddex askari oo saliibiyiin ah ayaa qaraxa ku dhimatay halka gaariga booyadda ahna uu goobta ku gubtay howlgallada toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka caalamada ee dhaca duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada gaar ahaan kuwa duufaan waxaana dhaawacyo culus ku noqday lix askari oo murtadiin ah hubkii ay wateena wuu burburay idaacadda islaamiga andalus waxay heshay magacyada shan ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhaawacmay qaraxa waxayna kala yihiin ismaaciil mubleen cusmaan dhaqane ibraahim xasan nuur itoobiya iyo maxamed cadow haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale waxaa toddobaadkan fashil iyo natiijo la-aan ku soo dhammaaday shir u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxa kooxda riddada war-saxaafadeed ka soo baxay golaha mucaaradka ee mustaqbalka isku magacaabay ayaa lagu sheegay in ay burbureen oo ay fashilmeen wadahadalladii u dhexeeyey xubnaha mucaaradka iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte mucaaradka ayaa sheegay inuusan xasan sheekh diyaar u ahayn in xal laga gaaro khilaafka ku saabsan arrimaha doorashooyinka waxay sheegeen inuu xasan sheekh diiday in laga heshiiyo doorashooyinka maamul goboleedyada iyo tan federaalka islamarkaana uu ku adkaystay inuu sii wadi doono wax kabeddelka uu ku sameeyey dastuurka markii ay burbureen wadahadallada labada dhinac ayay gaalada caalamka ee fadhigeedu yahay xerada xalane waxay soo saareen inay ka xun yihiin fashilka ku yimid shirkii socday islamarkaana ay ku amreen labada dhinac inay sii wadaan kulamadooda lama oga halka uu ku dambayn doono shirkan xili labada dhinac midba midka kale uu ku adkaysanayo qorshihiisa iyadoo muddo laba bilood ah ay xasan gurgurtay kaga harsan tahay muddaxileedkiisa dhanka kale madaxweynaha maamulka ashadla dirarka ee somalilan murtad cabdiraxmaan cero ayaa toddobaadkan mar kala qaaday tallaabo tooshka ku ifinaysa xiriirka sii kordhaya ee uu maamulkiisu la leeyahay gumaystaha yuhuudda wareegto ka soo baxday xafiiska murtad cero ayaa lagu sheegay inuu safiir u magacaabay dhulka ay yuhuudda gumaysiga ku haysato isla markaana ay ka soo maleegaan dhagaraha lagu hayo shacabka reer falastiin xuseen aadan cige oo ah afhayeenka maamulka cero oo akhrinayay wareegtada ka soo baxday xafiiska ayaa sheegay in maxamed cumar xaaji loo magacaabay safiirka maamulka cero u fadhiya deegaanada yuhuudda wararka qaar ayaa sheegaya in cabdiraxmaan cero uu qorsheenayo inuu bisha maarso safar ku tago deegaanada ay yuhuuddu ixtilaalaan taas oo dhalisay hadalhayn siyaasadeed dhanka kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda yuhuudda oo lagu daabacay barta twitter-ka ayaa lagu ansixiyey magacaabista safiirka somalilan iyadoona wasaaraddu ay sheegtay in arrintan ay qayb ka tahay tallaabooyinka lagu xoojinayo cilaaqaadka ka dhexeeya labada maamul wasaaradda dibadda yuhuudda ayaa dhanka kale sheegtay in safiir u fadhiya deegaanada somalilan ay soo magacaabi doonaan taas oo noqonaysa tallaabo kale oo yuhuuddu ay ku kala goonayso soomaaliya arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo madaxweynaha yuhuudda uu ku sugan yahay geeska afrika islamarkaana uu maalinnimadii arbacada kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isku soo wada duuboo dhaqdhaqaaqyadaani ayaa daba socda go'aankii guracnaa ee uu maamulka yuhuudda lix iyo labaatankii disembar ee sannadkii hore uu ku aqoonsaday maamulka riddada somalilan kaasi oo muddo badan ku taamayey inuu ka go'o soomaaliya inteeda kale واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan iyo wilaayada hiiraan konton iyo shan arday oo baratay tasiixa qur-aanka kariimka ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xaflad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaad maqli doontaan kalimaadkii laga jeediyey xafladdaasi munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey konton iyo shan arday oo baratay tasiixa qur-aanka kariimka waana dufcadii koowaad ee ka qalinjabisay machadka tasiixa ee al itqaan ee degmada buqa qable munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo ganacsato iyo waalidiin waxaana marti sharafkii halkaasi ka hadlay ka mid ah sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey oo ku hadlayay afka culimada الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم هدسن مسلمين قدقي جمعنا نوكل ميي معهد الاتخان لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيح التلاوة الله معك gabagabadiisiina soo waafajiyey xarunta walaayada hiiraan ee buqa qable bandhigiina aan dhegaysanay ilaahay fadligii ilmihii maanta ka qalanjabiyey gabdhihii iyo wiilashiiba farxad weyn bay aada noogu abuurtay sababtoo ah ilaahay baan horta gallad nagu leh dadka xaqa rumeeyey si gaar ah wuxuuna ilaahay gallad noogu leeyahay saaxibulmaqaam almaxmuud in ilaahay uu ku dejiyey risaaladan qiimiga badan leh kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka waxyigaa oo loogu talagalay akhriskiisa in la saxo aayadda hadda looga dhigay shicaarna in aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wa calaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur kuwa akhriya si gooniya in ilaahay jalla wacalaa abaalmarkooda oo aakhiro u siinahayo qur-aanka akhrinaya si gooniyana allah tabaaraka wa tacaala wuxuu noo sheegay nebiga markuu noo soo saaray inuu galad gooniya nugu leeyahy laqad manna allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim allah kuwa xaqa rumeeya korkooda gallad buu ku leeyahy goorma eebba gallad nugu yeeshay waqti uu dhexdooda rasuul uga soo saaray wa huwa muxamedun calayhi salaatu wasalaam rasuulka shaqadiisu maxay ahayd yatluu calayhim aayaati ummadda dushooda ay wuxuu ku dul akhrinahayay ilaahay aayaadkiisiibuu ku dul akhrinahayay si guud wey wa yusakiihim ummaddii buu ku fahayay rasuulka macsiyada xumaanta dunuubta uu ka daahirahay wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma nebi maxamed wuxuu ummaddiisii barahayay kitaabka alla ku soo dejiyey iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shaqadii nebiga in ummadda la baro say kitaabka u akhrin lahaayeen in la tasxiixiyo nudqiga lagu dhawaaqiyo qur-aanka akhriskiis haddana la kala dhigdhigo waa mida nebiga la fara calayhi salaatu wasalaam waratil qur'aana tartiila qur-aanka kala dhigdhig kala dhigdhigis bal nebiga saxaabadiisa qur-aanka waa ku dul akhrii jira qaarkood wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed ardayda shahadooyinka la guddoonsiiyey ee ka qalinjabiyey maaxadka tasiixa al-itqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الحمد لله الذي نزل كتابه حكما وهاديا وحاكما بالحق والصراط المستقيم أنزله على أشرف خلقه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا للإسلام عزه ومجده أما بعد أهلا بكم لمن حضروا جميعا كلما هب النسيم وعاش كل مسلم مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا أيها الحضور الكريم والضيوف الكرام يسعدنا ويسرنا أن نرحب بكم في هذه المناسبة الشريفة وهذا الحفل الكريم ونقول لكم طبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله وكما هو معلوم فإن العلم يشرف بشرف المعلوم ولا شيء أشرف من كتاب الله إذ هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ترى به فوق النجوم مكرما بالحفظ والإتقان سرت مشرفا وضاء نورك للبرية ملهما فالأول الإضرام قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء ممالتان ثم غين خاء والثاني دام بستة أتت فيغملون عندهم قد ثبتت waalidiinta ardayda ka qalinjabisay machadka al-itqaan ayaa si weyn ugu farxay guusha usoo hoyatay ubadkooda nicmada maanta aan u fadhino machadka al-itqaan gabagabadiisa ilaahay isoo geysiiyey subxaanahu wa tacaala anigoo ku hadlaya afka waalidiinta allah subxaanahu wa tacala ayaan ku mahadinaya nicmada na siiyey na makaniyey nabad iyo markaas nicmo iyo barwaaqo nooga dhameeyey nicamtaas ilaahay uu nagu gallaysay subxaanahu wa tacaala waxaan halkan mahad ugu soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin oo arrinkan sabab u ah juhdi iyo dhaaqa ku bixisay markaasi macnaha dhiig iyo waxba loo horay in allah subxaanahu wa tacala usoo jeedina alla nagu mahadinaynaa nicamtaas marka ilaahay uu noo galay waxaa sabab u ah oo markaa aan sababteeda ku helnay xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay aan ugu mahadinaynaa nicmaha uuna siiyey ayaga markaa sabab u yihiin shukriga saddexaad waxaan usoo jeedinayaa jamciyatu alqur'aani alkariim oo iyadana hawshaan u istaagtay oo markaasi juhdigan idaaqadan bixisay asaastay macaahidda iyo markaasi macnaha meelaha qur-aanka lagu baranayo dhammaan eeasaaskooda iyo sababtooda iska leh ilaahay khayr ha idiin siiyo guud ahaan marka allah subxaana nicmooyinka aan ku mahadinaynaa uu noo galay nicmaha faraha badan leh ilaah baa ina makeliyey ilaah baa ina siiyey ilaah baan u mahadnaqaynaa nabadda iyo nicmada iyo barwaaqada iyo markaasi macnaha amniga iyo istiqraarka aan haysanno allana wuu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala guud ahaan oo allah ayaa mahad ku leh gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka machadka tasiixa al itqaan awalan wa aakhiran allah ayaan u mahad celinaynaa jasaaka allaahu khayran waxsan allahu ileyka adigii ciddii kula dadaashay waxaan gaar ahaan u mahad celinayaa maktabka tacliimta oo aan shalay goobteeda joogay iyo maktabka dacwada oo aanta aan maanta makaankiisa joogo xaafladdan oo kale shalay waxay ka dhacday mukayla laguna soo xerayay qurduba sidan isla mid ayay u dhacday si qurux badan arrinkaasina wuxuu daliil u yahay dadaalka diineed ee socdo iyo makaanada uu marayo qur-aankana waad ogtihiin siduu ilaahay leeyahay laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih qur-aanka maanta cid kastoo isku dayda inay wax ka siyaadiso ama wax ka naaqusiso ma u suurta galayso insha allahu waxaan gafay nafi shaydaan waxaan asiibayna fa min allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu allah caza wajal ayaan u mahadcelinaynaa nimcooyinkiisa aan la soo koobi karin nooga nimceeyey xafladan maanta quruxda badan leh ee konton iyo dhowrka arday ee alla tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa ijaasada lagu siinayo ee aan dhex joogna ee maanta arkayno ee qof walba oo iimaan iyo maaragtay wax yar qalbigiisa ay ku jiraan kiilo diimada maanta laga dareemayo waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idiin dhowro miisaankiinana alla tabaaraka wa tacaala ha idiin saaro oo khaasatan waxaan u mahad celinaynaa wilaayadan islaamiga hiiraan oo khaasatan maktabka dacwada ee dadaalka iyo juhdiga ku bixiyey maanta in la furo machadka al-itqaan ee macalin sulaymaan la keeno dadaalka ku bixiyey jazaahum allahu khayran ayaan leenahay waxaan la iloobi karin iyadana jamciyaddeenna jamciyat alqur'aan ee taabigelinta iyo waxa socda ilaahay tabaaraka wa tacaala u fududeeyey ee gacanta ay kulahaayeen iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankooda ha u barakeeyo camalkan alla tabaaraka wa tacaala ha ka aqbalo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa macallinkii ardayda loo dhiibay ee dadaalka bixiyey ee maanta itus iyo itaabsiyada na tusiyey ee maanta markhaatida aan ka nahayna waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankaada ha barakeeyo qiyaamana insha allahu tacaala mid aad kula kulanto ilaahay tabaaraka wa tacala ha kaaga dhigo oo inta aad bartay sadaqadii jaariyada eed ilaahay tabaaraka wa tacaala ha kaaga dhigo insha allahu tacaala abaalkaadan ilaahay tabaaraka wa tacaala ha gudo kolba waalidiintii iyo ehelkii owlaaddood aad wax u bartayna insha allahu tacaala waxaan leenahay macalinka insha allahu tacaala u duceeyo abaalkiisa alla tabaaraka wa tacaala ha badiyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa waalidiintii dadaalka juhdiga bixiyey ilmahooda madraso geeyey markii dugsi qur-aan geeyey haddana meesha markii la furay ula degdegay iyagana waxaan leenahay waxa aad ku raadinaysaan adduun aakhiro alla tabaaraka wa tacala idinka sii waan idinka mahad celinaynaa ardaydii dadaalka iyo juhdiga bixisayna waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad barateen ha idin barakeeyo intaa kadib gunta iyo gebagabadii walaalaha alkitaab ee afar labaatan sac u taagan inay xaqiiqada iyagana soo bana ilahay tabaaraka wa tacala noo barakeeyo wax kasta oo dhib islaamku allah naga qabto ardayda maanta aan u fadhino barashadeeda iyo qalajibintooda ilahay tabaaraka wa tacala kuwa barakoobo oo lagu day allah nooga dhigo ilahu noo barakeeyo ilahu noo barakeeyo wa aakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alamiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise laha aad ku dhagaysateen ayaan isla soo gaarnay intii barnaamijkan la mid ahaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا